bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hiraafaylaha ka dhawaada warkii raalma idaacadda raadiyaha baydhabo siinhayta qodobada warkaanan kodoorkulan weliba ku mid ahaa wararkii inka dambeeyey ee dadkilaa kuma saafiri laascaanooda maamulka degmada iyo kan gobolka baayi oo inis diyaarihaysa dadkaas ha ku wajahan deegaanada koonfur galbeed lahandhaba ay lahaya dowladda federaalk soomaaliya oo warbixin la xiriirta amniga siidii midowda afrika madaxweynaha galmudug oo kulan degdega luwaladii golihiisa wasiirada saasaatow galmudug weliba faahfaahin ku biiday sababta ciidamo ku tirsan iyo ongadoodana soomaaliya iyo swiden oo kuwada hadlaya amniga iyo weliba shaqaalaha iyo qaramada midoobay oo abiyi axmedka dalbati caddeemo muujow eedaha uusan jeeday shaqaalaha u n-ka raafayla dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo jimaace taariikhda weliba ka beeganta siyeedka bili tobanaad oktoobar sanadka labada kun iyo labaatii kowda intaas weli hayna qodobadii raabtaanku doorkuron dhegaystayaal haka dhawaada warkii oo faahfaahsan hiraafayla dhegaystayaal haddii uuna ka bilaabna guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cismaan iyo weliba mas-uuliyiin ku tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne weliba hadhawaawi reedandejiyo unsuubyan ah dadkii soomaaliyeed ee laha ku musaafriyey magaalada laascaanood maamulka gobolka hiiraan weliba ku wareejeena dadkaas raashin iyo weliba xoola si oon ka maaraya nololyo maalinle eh guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cismaan weliba nasiib daro ka tilmaamay in dad soomaaliyeed laha ku musaafiriyo dhul soomaaliyeed taasoo ka baxsan dhaqanka soomaaliyeed iyo weliba diintaana saas oo kale guddoomiyaha weliba aan ka baaqay in shacabka reer beledweyne inyo gurmadan gurmad unsuubeen dadkaas danyarta ee laha musaafiri usoon hoosta ka xariiqiyay in maamul ahaan walaayoon awoodan la garab teegin welina markaasyo heeli doonan deegaanada puntland gobolka galmudug iyo weliba hirshabeelle weliba kuqulqulaha dadkii soomaaliya somalilan markaas ku musaafuriday hargeysa nahaanaso markaas ku wajahan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba maamulka degmada baydhabo iyo kan gobolka baay weliba ku wajahayn weliba kuholinsi markaasaytii laandhawaay lahay dadkaas guddoomiyaha degmada baydhabo xasan maal axmed biikoole shalay weliba magaalada baydhabo gelinkii dambe kaqobday kulan ku hadlayay sidii laandhawaay lahay dadkaas reedajobilnkusuubi lahay dadka ilaah kabarkici magaalada laascaanood welibana uuse kulan la qaaday guddoomiye ku-xigeenka lamaad ee golaha wakiilada koonfur galbeed soomaaliya shamse ibraahim yarow welibana markaas kuwada hadalina si dadkaasaytii hadiiyo hadiiran koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabona markaas reedajiyow iyo markaas iyo daryeel iyo on hel lahaayeen
in diyaar garowno dadkii laharaafi oo soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed oo yani muxuahay tacdiir lakusuubi yani muxuaha inu diyaar garowno hadhowayna way ku talinay in guddi magacaawno guddigiia hatan fadhiynay muxuaha magacaawadiisa caddaan adna yani muxuahay ilaahay baa ka sheenay ninkoyti ninka faraxnimad ee ninkoyti waan weherkii dhowaynay xafiskeyga maayarka xafiskiis way rajayna dhammaanteen waxaan yani muxuahay dadaalka yani roolkan ka jarna waa dadweynaha muxuahay koonfur galbeed oo dhaxad dhibaatay oo jirkaa ka jara si la sharafan lahay ladhooay lahay inaan yani muxuahay in diyaar garowno yaa yaa ka jarni kusum muxuahay gudoomiisa hadhoow insha allahu eedyadaan ka faraxsana kooyo kadnin kooyti waan mahadsantii wabilaahi tawfiiq eedyadaan ka faraxsana intaan xafiiskan haseenka booqdo booqashadayna way in sabab haytay arimoogii xasaasigahaya oo ayaan tun teegnay qolkii foolaxumaaya oo maamulka waqooyi iyo hakala beegsadeen dadkii maatada haytay deegaanka koonfur galbeed andhaladay falkii uwaxooshnimada haytay oyo aan erokora marada kuka dhiidi may weelidhe wal horlanka aragna soomaaliya gudaashow kolley way ha ku xeeriyaanga ka aalay wadamadan carabta sida sacuudiga kulankan geedka oo booqashada haay oo gudoomiyaha degmada baydhaba aan haka booqda hafiishay laakiin geedka way teegantaa way dhex teeganaa reer koonfur galbeed abtagaa gundigaa kuday wali hana dhiifii waayay saacadun xafiiska gudoomiyaha degmada ishaani yana haaya wayn sheeganee shacabka iriida jiifa shacabka baabuurtaha saaran shacabka oo mayla raayuusa dhaxanta jiifo ooyo oo dharaantiyo eh laha barakaci laha raafi wayn sheeganee marka hore inti xanuunka una la qaybsadaan unana siin garab teegana hiil iyo hoobo way inta baaqan ku diray jaaliyadaha reer koonfur galbeed meel kastiioo roogan intiyo walaalnyoshooyo ha garab suruman dhibaatadaas lanjeysadii intiyo ha garab suruman ooyo ha caawiyan hay-adaha xuquuqul insaanka dowladda federaalka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka saasoo kala baaqa andire
wasiirka gaashaandhigga xukuumadda xildeersiinta senatar xasan xuseen xaaji weliba aaladda fogaan aragga un ku qeyb galay shirka boqol soddon iyo toddobaad ee golaha amniga midooda afrika wasiirka weliba warbixin ee ku siiyay golaha xaaladda amniga ee soomaaliya weliba dagaalka dowladda soomaaliya iyo ciidamada amisom iyo kala jaraan al-shabaab saas oo kale wasiirka weliba warbixinka siiyay golaha kulamo muqdisho uusa kadarara khubra ku darara dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba midooda africa shirkaasoo ka qabsoomay bili agosto labada kun iyo labaati kowda waana laka diyaariyay warbixin ka saabsan qaabka usnagadu doona howlgalka ciidamada amisom ee sanadka labada kun iyo labaati lamada wasiirka weliba xooga saaray ahmiyadii lata in ciidanka xooga dalkiyo qaada mas-uuliyadda amniga dalka iyo horumarkaas garabsow amisom soomaaliya weliba xilligan kusugna ciidamo ku darara qaar ku mid ee wadamada africa haanaso ciidamada dowladda soomaaliya ka caawiyow dagaalka lakala jara al-shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor weliba shir gudoomiyey shirka golaha wasiirada galmudug oo xalay ka dhihi xarunta madaxtooyada galmudug ee magaalada dhuusmareeb kulunku weliba diiradda laka saaraya qodobiya ku mid ahaayeen xaaladda guud ee amniga galmudug iyo weliba kordhinta dagaalka kudhinaya al-shabaab saasaatow shirka weliba lunku hadlay dardargelinta howlaha doorashooyinka lamaada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya doodi oo falanqeyn dheer kureed golaha wasiirada weliba iyo hasaarana qodobada hadirara kow golaha weliba iyo go-aamina in la dardargeliyo sugowka amniga weliba xasiloonada galmudug lama golaha weliba anka baaqeena kooxaha ka howlan falalka amni dara iyo weliba iniyo kuwaan toban damac jono markaasiyo kuweydaansi nabad ee saddex golaha weliba hasaarana in la dardargeliyo howlaha doorashooyinkii oo markaas la gudbiyo dhinacyada saytasiyoongudan waajibaha shoogka eeding kulankan deg deg ahay oo madaxweynaha galmudug lawaaladi golihiisa wasiirada weliba ku toosay xila wasiirkii amniga maamulkaas isu iska casiri xilkaas xilo markaana ee galmudug iyo wajahayto ururka ahlu sunna oo markaas hubaysan waana la wareegin degmada gurceel ee gobolka galgaduuda isla galmudug intiinan kubana ciidamo ku tirsan haan daraawiisha dowlad goboleedka galmudug iyo weliba yaa xalay gadoodiyay oo markaasayta la wareegi kastamka canshuuraha laka qaado ee koonfurta magaalada gaalkacyo ee gobolka muduga kontaroolka ciidamada iyo godolsan oon la wareegan weliba ku sugnayay ciidamo ku tirsan booliska galmudug habaatoosi nabadhe markaasaytii oon isku toban markiiyo kooxan ciidamo ku tirsanay daraawiishta maamulka galmudug wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug axmed shirafalagleh weli sheegay in ciidamada iyo kugadoodeen mishaarlang iyo ka owaadeen kureed markii ciidamada kale ee galmudug mishaarsho markaas handhi weliba uuse beeniyey in gadoodka ciidamaduusa salka kahay is-casilaadii wasiirka amniga galmudug welibana sheegay in la xaliyi doonaa walyaabo markaas ka owaadahan ciidamadaas dhowr jeer iyo ciidamo ku tirsan haan dowladda soomaaliya iyo weliba haan galmudug ee kusugan deegaanada mudug iyo weliba galgaduud iyo suubiyan gadood balse markii dambe la xaliya weli weliba dhugunsaayitan dhegaystayaal warkii hiraabnimo idaacadda raadiyaha baydhabo wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda xildeersiinta jamaal maxamed xasan weliba uusa ka qaabilayay xarunta wasaaradda wafdi ku darara dowladda sweden oo soo hogaamiyay safiirka dowladda sweden fidi soomaaliya master ben lingade saasaabta uu madaxa hay-adda horumarinta iskaashiga caalamiga ee sweden ee la hogaamay sida iyo weliba kormeerayaal ku darar wasaaradda arrimaha banaanka dadkaas dalkaasiti madaxda dhinisha sheldon weliba isla gorfeena xoojinta xiriirka horumarineed ee lamada dal dhiniyada amniga haweenka dhalinyarada weliba dhaqaalaha iyo umarkaasi tilingmarow qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka danjiraha sweden ee soomaaliya weliba uusa carabka ka cadkayn taageerada joogtada ee sweden ee tolku hormariyo soomaaliya la dardargeli doona welibana ballanqaaday in xoojiyi doonaan qeybaha kale sida amniga doorashooyinka weliba arrimaha muhiimka ee ku-xusun qorshaha horumarinta qaranka dowladda sweden weliba ayaa ku mid ata dowladaha taageerada siyo soomaaliya welibana safiirka cusub ee dhibaan ee magacawta soomaaliya wada dadaalo laga dardargeliyo wada shaqeynta madaxda dowladda soomaaliya gudahaanba dhegeystayaal weli intaa ka gabagabeeyey warkii hiraabnima idaacadda raadiyaha baydhabo ku dhugunsaadsan maxamed jiirow sinadaraysiyahay xasan jowkar yahsaari waana farsameeyey warkan warnimada dhegeystayaal in tirada ku kulmaan weliba shiin kutuwaana sidaas iyo nabadgelyo